amaan xumo waamaadsantihiin waa somaaliya idaacadda dartis iyo ummadda reer puntland oo tan reer burtilaba abaartaasi waa jibaa waddanka o dhan mayna ka jibaa hadda abaarta habaa ku kala daraatee reer puntland oo dhan waxay wada qabaan weeye iyo soomaaliya oo dhan adigu deegaanka si fiican bay u saameysay degmada buurtille kormeero badan oo lagu tagayna waa jibaayo lasoo kormeeray ilaa iyo hadda badii la odaymaan la arag laakiin duunyada waa abaarta xanuun baa u dheeroo duunyada waa iska la-aanaysaa haddana waxaa un dhacay biyo la-aan iyo waxay biyihiiba hadda iska yaraaday meelihii xoogaa roobkaa dhulkaa qabtayna oo meelaha ugu daraa dadku isku dilfulfuuleena iyadaa wixii inta laga laafay bu dadka hadda habqan u yahay waxaa arkaysaa laba reer oo geediyo waxa weeye midna meeshu kasoo guura meel kasoo guura midna daba marayo dadka hadda meelay u socdaanba laga yaqaan abaartaas waa iska jibaa maalin dhaweetana waxaa jiray kuwan idaacadda guddoomiyaheynu ka yiri guddiyo abaaraad iyo waxyaabahaas aanu dhisnay waa jibay kuwan in loogu yaro xildhibaanada iyada guddoomiyuhu oo lagu soo dhaweynayo xildhibaan xildhibaan indho khamre la yidhaahdo daadigu kala fadhina waa la sugayna oo shan iyo tobanka bisha la bilaniyey waxaana anaga islaan kala fadhigaas iyo waxa weye lagaga hadlayaa kala fadhiguna shan iyo tobanka bishu ahaayo waxaan kaga hadli lahaan abaaraha waxaan kaga hadli lahaan miisaaniyadii waxa weeye degmada oo waxa weeye weli aan la dejino baarlamaanka puntland oo farifarayo waxyaabahaas oo dhan buu fadhigii baahnaayo fadhigii shan iyo tobanka bisha ilaaga hadda war kama hayno guddigii iyo noogala soo jawaabin dee meeshana haddii fadhigu ka baxo waxay ka waxay ka dhigan tahay dee degmadii waa burbudha fadhiga sharcigaasu baarlamaanku wax ku yahay haddii fadhigaas aan la helin waa garta marka waa tahay marka dhanka abaarta aan usoo laabano maxay lahay hadda hadda soconaya marka dhinaca abaarta marka laga yimaado wax gurmad ah ama dadaalo soconaya ma jiraa oo dadkan dhibaatadu ay hayso loogu gurmanayo
gurmad waa jiraa jaaliyada dibadda iyo biyodhanis bay hadda ka sameeyeen ceelweyne iyo mugacli iyo biyodhanis bay ka sameeyeen oo biyodhanis baa ka socda xagga biyahana ugu daraa laakiin guddi ilaa iyo hadda dhanka maamulka dowladda inay lacag meel mayana ku dhawaaqday waa ogeed oo kolba guddoomiyaasha waa u yeedhabo dee guddoomiyahana xagguu jiraa kolba saa keliya aaday waxa weeye gurmadkaas iyo gurmad hadda ka shaqeeya majme markii laga rabo midka shacabka isku tashiga uu samaynayo jaaliyadda dibadda iyo qaadadhaanta unka yeerabta wax yar baana la geeya hadda wax weyn ma aha laftirkeeda iyo wax ku filan maaha waa wax yar oon hadda nafta lagu soo celinayo oo oo maalin nafta lagu soo celin karo aduu marka waxaan rabnay inaan kulanka laftirkeeda hadalkan aan kaga faa'iidaysto shan iyo tobanka bisha fadhiga waa sii loo iclaamiyey guddi madaxweynuhu og yahay oo wasaaraddu og tahay oo afar abaa loo qabtay ilaa iyo haddana kaa fadhigii waxa weeye lama qaban muddada shan iyo tobanka bisha ahayna waxay dhaaftay hadda muddo toban beriya bisha hadda ko labiyo toban beri ee dhaaftay guddigaana qeydaanu kala xariiray waa jidhaayo sida hadda guddoomiyaha cumar faraleyne oo kale dee wuxuu yidhi aqalka hoose guddigaa midabay ku jiraan toddoba beri waa kaa dhaya bal toddoba waa beri masuga kala fadhigana wax dib loo dhigaya ma jiraan baa la yidhi arrintaasaa marka walaal kala fadhiga waxaan ku baaqaynaa dowladda iyo wasaaradda iyo kulli fadhigii sharciga ahaa oo looga tashan lahaa abaarahan oo dadka la isugu daylaha ee guddiyada rasmiga lagu qaban lahaa in waxa weeye la isuga yimaado guddigu guddoomiyuhu ku dhawaaqayna haddii waajib baa inuu guddigaas waxa weeye uu qabto laakiin maalintaa fadhigaa waxaa la yidhi kala fadhigaa looga tashanayaa waxaa layi waxaa loo dawaa culimaa diinka iyo kulli inay ka dhex muuqdaan iyo dadka o dhan marka fadhigaanu dib lagu celino in lagaga tashado guddiyada wixii soo kordhan insha allah waa laga tashanayaa waa garta marka waa ta marka guddiga maxay tahay waxyaabaha uu qabanayo
guddiga walaala dee kolba guddoomiyuhu isagaa dee ra'yigiisa ka damcay oo keenay golaha meel dhawto kulanka uu soo dhaweynta xildhibaanka federaalka indho khamro buwaadidu markuu naga baxay buu hor keenay oo uu yidhi guddi waxa weeye xildhibaanadiidan guddiga u kala qeybiyey oo guddi ka qayb gala kulan garayaa iyo adigu haddii laga tashadana waxaan kala fadhigaanu kaga tashanaynaa guddiyadaas waxa weeye guddiyo xildhibaanada keliya bay ahaayeen oo dee qaybaha bulshada inay ka dhex muuqdaan sida waxa weeye culimada diinka iyo ganacsatada iyo dadka wax laga qaadayo odayaasha nabadoonada iyo kulli bulshada usoo qumayso waxa weeye in raggaas oo dhan waxa weeye laga qaybgeliyo adigu haddaan marka ra'yiga iswadaarsanay guddiyahaas guddiyaha hadda fariistay ma aha waxaa ugu talagalnay kala fadhigaanu u ballanay waa maadaama kala fadhiga hadda sharciga ah lix bilowlaha istaagay inaan kala fadhiga kaga dayno wixii guddiyaa bulshadana laga soo qaybgeliya kala fadhiga oo abaaraha aada xooga aan u saaro marka kala fadhigii aan sugaynaa hadda guddigii iyo wasaaraddii kulli waa ugu baaqaynaa in kala fadhiga degmada la qabto waa garta waa garta maamulka ma weydiiseen marka sababta kala fadhiga loo qaban waayo waktigiisa
weydiinay maamulka maalinta waa la weydiiyey isagu wuxuuba dabcan inuu cod geliyo oo dib u qaado kala fadhigo awalna hadee maamulka isagaa ka cararaya kala fadhigo maaqaan anigu ujeedu ka leeyahay isagaa barnaamijkan watay annagana waa gudna waxaan fadhi dastuuriya sharciya cod la gelinmayo loona qaadi mayo waxa weeye guddigaa qabtay guddigii baanu la hadlaynaa adiga guddigaan la hadla shirka markaa kasoo baxay todobariga aqalka hoosa maadaama gudoomiyihii gobolka iyo agaasiyihii iyo cabdicasiis madaxweyne kor wasaaradda labadaba ay ku jireen guddiga amniga aqalka hoose garay oo hawlo ka dhexayeen hadda hawlahan taagan yihiin toddobadaa beri gubarsoore u cabsado waxa weeye annagaa idiinayna toddobada beri kabacdi hawshaasi baaxadeen baa haysata waana ku qanacnayna toddobada beri waa sugeynaa waxaan ka codsanayna toddobada beri dhaafin kolba dhegeysanayaan codka yaga